barye dembi kasta iyo xaaraad kastaba aad ku sugnaatid sidaa rabbigaa u bari oo rabbigaa ugu xirnow laakiin haddaad wax kale ku xirnaatood wax kale rabbigaan ahayn aad barido de waxay aad barideen baa laguu tala saarane meel ha kaa soo rida wey walaazim waxaad laazimtaa baabahu alla baabkiisa qarcan raacitaanka laazim ilahay albaabkiisa inaad garaacdo oo ducadii bariga badiso ood ood waddoodan ka noogin ku dadaal casaahu waxaa laga yaabaa sayaftaxu baabahu albaabkiisa inuu kugu furo laka adiga in qaracad haddaad garaacdood badiso albaabkiisa haddaad garaacdo waxaa la yidhi qofka albaab garaaciisa badiya badana ugaa marka rabbiga albaabkiisa in badan garaaca noqnoqo ducada wad wad wad wadad baa wuxuu ku leeyahay maxaan wada intaasaan baryo igama aqbalay waan baryo waan baryo waxba laiga yeeli maayo haddii lagaa yeeli waayo laba mid wey saddex mid way ducadu noqotaa haddii dadka in laga aqbalay muta tahay oo waxaabihin laga aqbala kuu diida aanay ka hortaagnayn baad saddexdaa mid noqon in laguu soo dadejiyo in bala ka weyn laga xijaabo baa in qiyaabood ka baahi badan tahay maanta in lagugu dibdhigo laakiin intaasoo dhan waa goorma waa haddii aan waxdiga kaa hor istaago in ducada laga aqbalo unan ku dul saarayn haddaadan isman aw qatiicata raximin weydiisanin haddii adigu xaaraan cun aadan ahayn haddaad xaaraan cun tahayna fa annaa yustajaabu lahu xadiidkii baa hor taalla marka waxyaabaha mawaanicu ducaa in adigu horta dib isu noqoto waxaa laga yaaba wax ilahay inuu kaa aqbala kuu diidan baad saamaysaa aad faraha kula jirtaa laakiin albaabka ilahay in la garaaco oo ducada la badiyo oo lagu celceliyaaye maal waxaa inoogu filan nabigana alayh salaatu wasalaam yowma carafa oon geed lahayn oon khaymad iyo dalaalin lahayn oo meel laga harsaday iyo geedo waababa aan lahayn oon biyo la qaybinay lahayn buu duhurkii casarka jamciyey jamcu taqdiim xilligii duhurku wada tukaday ilaa qoraxdu ay dhacday ilaa xilligaa wuu taagnaa wuu ducaysanayay imsaac baa udhexay salaada duhur salaada maqrib buu taagnaa oo intaa uu ducaysanayay intaa in laga iga midoo ducaystay qofka ducada ilahay hadba waxaa loo kala badan yahay sida ilaahay loogu kala aqoon badan yahay sida loo kala iimaan fiican yahay baa ilaahay baryadiisa loogu kala badan yahay marka baryadiisa ilahay ku dadaal wa akir waxaad badisaa dikrahu sheegitaankiisa iyo xusitaanka ilaahay tasbiixdii taxmiiddii tahliishii salligii qur-aankii cibaadadii badi fil ardi dhulka da'aban daa'iman weligaaba si joogto ah ducaa iyo dikrigaa ilaahay badi litudkara in lagu sheego fi samaai samada iyo almau laclaa in lagu sheego idaa dakarta ilahi haddaad sheegto waman man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayri min malaih ilahay malaa'igta dushaa lagu qsay xusuustan in badan bay sheegtay fadaisha la sheegay salaada maqrib iyo cishahoo la sugo majliskaagii lagu sugo waxaa ka mida ilaahay malaa'igtiisa inuu dhahaya fiiriya addoommadayda yubaahi bihi fariiday guteen wahum yantadiruuna ukhraa fariido kalayna sugayaan waajib kaley sugayaan u horfadhiyaan aaya yowm carafa fadhiga ilahi waa aragteen ilahi subxana wa taala almalau laclaa in lagugu xuso haddaad rabto magac iyo sharaf wanaagsan dikriga ilahay dhulka markaad joogta badi waa tii nabigu yidhi buu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ninkii yidhi yaa rasuula allah ina sharaa'ica alislaami urat calaya hareicadii islaamka iyo acmaashii khayrka badnayd baa igu tira badatay meelaan kaga hagaan garan waan ilaaxay ilaaxa ma taqaanaa ma allaalay meelaan kaga hagaagayo midaan ku toosaan garan waay kanaa u fadli badan marka kan fiiriyo mid kana arkaa kanaa u fadli badan laleeyahay kolo midtaan kumigu fiirinayay baan mid aan ka tagay iyo midaan qaataan garan waay ee waxaad siisaa qawlan jamiican oo cid kale aanan weydiinin markaasuu wuxuu yidhi laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu dikriga ilaah yaanu ka qalalin واkir dikrahu fi اlarضi daaba dhulka ilahay xusitaankiisa ku badi litudkara fi الsamaai ida dakarta walaa taqul hasdhihin asiba yada iyo carurnimadu iyo dhalinyaronimadu fiihi imtihaalu sugitaan bay la tahayoo dadka yararkii wayaraha noolaan oo geeridu kusoo degdegi mayso marka hore duqaydun baa dhammaan ha isdhihin wafakir fikir dibu fikir ka badana sagiirin ilmo yar adafanta intaad aastay intaad ilmo yar aastay tiradoo farabada soo garan maysid haisdhihin buhi adugu aad yar tahayoo hadda durbe dhiman maysid haisdhihin adugu aad yar tahayoo malakumoodku asoo daahi haisdhihin intaad dib u fikirto oo maskaxda aad ku celiso imisaa ilmo caruura tira badanaa buhi intaad badanaa intaad ilmo caruura oo yar aad aastay soo koon kama tid hadalkii abu isxaaq alalbiri isagoo hadlayay waanadii iyo canaantii intaasuu ku joojiyey ninkii kala hadlaya wuu carabkiisa ku hadlaya oo matalaya waqul yaa naasixi bal anta awla waqul waxaa tidhahdaa yaa naasixi riwaayad nuuqa qaarkood yaa naasixu wax saasaan ku arki jiraan u malaynaya waqul yaa naasixi waxaadna tidhahdaa yaa naasixi kan ila talinayow bal anta adiga awlaa ku habboon binusxika taladaada low lificlika haddii falkaaga iyo waxaad samaynayso qadna dartaad eegi lahayd anuun baa soo fiirinoo indhaha igu soo taagaysaaye taladanaad aniga ii siinayso adaa igaga habboonaa inaad inaad ku camalfashood kaa muuqato haddii aad falkaaga isfiirinayso qaar waxay dhihi jireen culimmada waxaa ka kale nusaha qaarkood waxaa ku qoran baa ereygan kaga habboonoo binusxika low licaqlika qad nadarta ow bicaqlika qad nadarta hataa caqligaaga ku fiiriso oo maskaxdaada intaad ku noqoto maskaxdaada dibisugu fiiriso aleelehe adaa igaga fiicnaa oo iga mudnaa taladan ee waxba adiga farta igu soo fiiqin oo ay soo eegin maxaa yeelay tuqaticuhu aad igu gogoynaysaa buu yidhi cala atafriiqi inaan ka gaabiyo ku gaboodfalay wixii layga rabay oon ka gaabiyey halkii layga sugayey oon ku gaboodfalay wixii layga sugayey in la sanaciyo lawman canaan canaan aad igu canaananaysa inaan ka gaabiyo wixii layga baahnaa baad igu gogoysood maxba aadan igaga tegin buu yidhi adiguse wa bitafriiqi gaboodfal baad dahraka cumrigaagii dhannaa qad qaacta kusoo goysay bui duqaa waa yeelka tahay cumrigaagii dhannaa gaboodfalbu kusoo dhammaaday anigana aniga wiil yar ah baad gaboodfal intaad igu canaanataad canaan wad beerka igu kala goysay bui saa maaha bui anaad adigoo inta cumrigaaga gaboodfal kusoo dhameeyey aniga anigoo wili yar inaad igu kala goysaa canaan ma aha wa fii sikari yaridaydiiyo anoo ilmo carruurana tukhawifnii waxaad igu cabsinaysaa amanaayaa geeri anoo ilmo carruur aha waa dhiman geeridii waatuma naftayga keentay welilaag taagan tahay wamaa tadrii mada is ogid bixaalika adiga xaaladaada isma ogid xayu shikta marka aad waayeeshay adiga oo waayeelay isma ogid ismana aragti waxaad samaynayso anigoo yar oo ilmo carruura oo weliba dunidii tijaabinin oo weli cimrigayga wax badan ka laaban yahay oo adduunyadu iigu cusub tahay baan warwaadhiman warwaadhimad leedahay adiga adduunka waayeelkee weli dhaqanxumadii ka harinna isma aragtid waxaa tahay adigaaba qabri qarkii taagan oo adduunkaaga cimri soo dhammaystay adi isma aragtid miya adigu maa dhimashay isku cabsiisa waa hadalkii laga guuxi lahaa in badan markii halka laygu foorriyo wa kunta waxaad ahaan jirtay macasibaa waagii aad yarayd baad axdaa sabiila nin ka jid toosanahay waagaad yarayd baabaad sidan ka fiicnayd oo jidka fiican kaga toosnayd famaa laka maxaa kugu dhacay bacda shaybika markaad ixroodiye kadib qad nakafta laba tood ma jiraan imaa inay haa noqoto midda hore oo nakasa alcahda iyo siiradii lagu yaqiinay buu nakasaha waa buriyey faman nakasa fainamaa yankusu calaa nafsiha noqoto qaarna waxay akhriyaan siin qad nakasta gadaalgadaal aad u noqoto nakasa calaa ra'sihi nakasa oo bimacna saada saad iyo nakasa oo siina labadaba waa loo isticmaalaa waidaa shiika waxaa weeye tacisa wan wantakasa gadaalgadaal buu u noqday wuxuu yidhi waagaad yarayd baabaad ka fiicnaydoo wiil yaroo fiicanoo jidka ku yaraha toosanoo diinta yaraa raacaad ahayd aniga adigii yaradii igu canaanaya markaad waayeeshay ee madaxaaga ciradu qabsatay umabaad gadaalgadaal u noqotayoo waxaan looba baahnayn iyo dhallinyaranimo baad markaa bilowday marka maxaad anigu canaan wahaa ana waaika anigu lama hud ma dabaalanin baxra alkhataayaa bad dembi ah anu ma dabaalanin oo dembi siday badda hirarkiisa u kacayaan aanu ma samaynin weli waaban yarahayba kamaa hubtahu sida adigu aad badda dembiga intaa u dabaalatay xataa ariqta ilaad ku baktiday oo duufaanadii dembiga ee samaysay iyo hirarkiiyo mawjaska intay ku kaceen baad dabaal isaga xajin weyday ilaa aad ku baktiday buuri kaa qaalib noqday anigu laakiin weli baddaa dembigaaba ma gelin walam ashrab macabin xumayan xumayan waxaa la idhaha khamriga khamri macabin umma dafrin la yidhaahdo umma dafrin magacyadeeda ka mid a wa anta sharibta adiguse waad soo cabtay xataa sakirta ilaa aad waaatay oo raantay adoo sakhaan aad noqotay anigaadi canaananaysa buu yidhi weli khamri afka ma saarin adigan intaad cabtood ka dheragtay oo sakhraan noqotaad meelaha waallayd buu sidaad anigii canaanan kartaa adigoo midkana muujeeda ninku suu dagaalamayo isu difaacayo waxay intaa ii dhacay buuhi walam ansha'ahu maanan kusoo barbaarin bicasrin xilli fiihi waktiga nafcun waxtar uu jiro xilli khayr iyo cibaadadu ay haalib tahayoo dadka shaarica iyo dadka guudi ay diinta lagu wada dhaqmayo ummadda khayrku uu qaalib yahay inumaba soo gaarin وأنت نشأت فيه أدغنا وكسو بربارتي ومدو غير كوة جيدات كسو دحكرت ومن تفعت عن من كفايد هوس كوكو مدحين وكوكو دادعين أدغي سيدا أهم أني هدي حنانا ولم أحلل أدغين بواد ميل تغى وفيه ظلم ظلم للقليو معنى ميل ظلم لغو سقين أيو وأخذنا إلهي محمد إلهي لغو ظلمين أيو iyo jawr iyo xaqdar lagu sameeyay ani waligeey kama qayb qaadanin dad saahana ma raacin وأنت حللت فيه أخبرتك يا رحلة أدكتي ووانت هكت ولي وات إرتي واد الله عسي ولي وات تبسي انت اعتمد بعد أن تقيتك لي كد ينيني الظلم يقشوص في عن حقوقي أحمى أجبسطي كاف قد عنك يا عنانا فرت يقول سوق يجي سكدقي من في عنا نظيف هذا يجي سكدقي بيعنك لقد صاحبت وحلقت صاحبته سوق قارتي أعاما رجع علماء ووين واسن يقانو كبار ووين أعمدي ووين إلا وذا يقيني إعلام الهدى هذا تسوق قارتو أعطي ولما أكمنا كوار اقتديت إن أخذ ياتي بما صاحبك ضد صاحبك ضد الله صاحبتي وحكا قد ياتي يبناقي واحد سيدكو ذي كقالطات كقرا علينا إمام مقطع لكن يوم يانا نسأل وي هذيك السيدة ما هو ضد عانا دون ولا كيف تقها ما هو ضد عانا بوليه وناداك الكتاب كتاب الله باقود واقو كتاب في سنة اللغة وحن اسكدا وركتسو وروحا waa xaaraam waxaan waajibka sameey ay ku dhaheen falam tujibhu maadan yidin nag umaadan dhigin cimrigaaga dhalinyaranimaad saa ku soo dhafaysay waad waa yeeshay sababa ciradiisatay wanabahaka waxaa ku baraarujiyey almashiibu cirada fadxi baa caddaaday faman tabahta maadan ku baraarugin iyadana dhag talaq maadan u siinin yaridaadina iyo intii horena kitaabka ilaahay dhag maadan dhigin haddaad waa yeeshood ququdayna daad iyo cirada kaa daba timid waxba kaama bedelin nin wax ku baarugay oo ilaahay hadda indhaha kala qaadayba ma tihid adigana canaanaya wayaqbuxu waxa aad ugu foolxun bilfataaq min qabuxa weeye facuula yafcuul wayaqbuxu waxaa ku foolxun bilfataa wiilka dhallinyarada ah ee da'yarta ah ficlu tasaabi caruurnimo dhaqankeed iyo sidii ciyaarnimaa ninka dhallinyarada ihi sidii caruurnimo inuu u dhaqmo oo waxyaabaha qaarqaar macna maalacaniga u sameeyaay arrin foolxun weeye waaqbax minhu xasa ka sii xun shaykhu tuq قد تفتى بربر حبنه سي بابين بربرين وهذا وحي دليرني عيالنمدي سمينيا كاسا وكسيحن انه كسيحن يحيى نسك النبي عليه الصلاه والسلام وصدح الله لبا هذا النبي مركو لا waxa kamidaha sheekh zani oo shaqduqo waayeele shahwada ka xog badan ee zina uu raatan maxay tahay ya ail mustakbir ya nin faqir oo islaw afxala yeesho wuxuu sameyn lahaa kan duqan zina zaniga ahna isagoo dhalinyaraha muxuu samayn lahaa wey akhlaaq xun bay ka tahaye baahisha hawa kululoo haysaan jirin oo ina ka tanbadata iyo malikun kadaabu nin boqoroo beenaala dalbada dhan bay isagaa madax koo wuxuu raba samaynaye been inuu sheega maxaa talifi dee waa cidii baan jirin wey wuxuu yidhi wa nafsaka adiga naftaada dum macay oo dhaleecee laa tadmum acaayin oo dhaleecayn siwaaha wax naftaada ka soo haray ha dhaleecayn licaybin cayb uu leeyahay dartii naftaada u dhaleecay ama licaybin cayb uu leeyahay licaybintan waxaa weeye mutanaazacun calayhi waa la isku haystaa wa nafsaka duma licaybin way noqon kartaa ceebta ay leedahay darteed naftaada u ceebe waxaa kaloo noqon kartaa laa tadmum siwaaha cid kalabaha ceebeynin licaybin qofka ceeb uu leeyahay waxba ka sheegin adiga horta taada meel ku hubsan adiga maaba dad wax ka sheegin horta taada meel ku hubsan فهي نفطر أجدر كهبو من تمنت عدد عيدو وطلع عيسو وعنانته نفطر أقهبونه نفط هذا فرت عيدو وأنت أدقانا أحق إقام بالتفنيد عنان لعنانته مني أنيقا إن لعنانته أوليب عنانته له كل يوم وهذا كسف في عنه كل يوم لدبر دكتو أنيقا أضع إقهبو ولو كنت اللبيبة هذا من عقل لا تهينا لما نطقت ما بعد عشان قد العقل لا هينا تشوق ما بعد أفكم بدأ حرته بس كعب مسلعين شكرا بك لك زوجتي انت سكت هنا صار كهذا بدأته شنطة دقيقة ما هل أريد من كهذا يا معلمان بعل أريد من كهذا يني أريد أن كهذا يا وحاوي من أدب طالب العلم وحاكم له وقت isaguna loogu sheegin inuu dad iyo xaq u yeelo waxa la yiraahdo qadaaya al-izaahi kaftanka kaftanku waa shariicadu ay ogoshahay markii dadku waxay cajisaana waxoogay jawi badla waa wax la ogoliyo fadka kaftanka sharcigiihi ilaa xad quluubtooda isu fura oo dad qalbigooda isu furan yahay ka dhiga laakiin haddaan xaddiisa sharci iyo dawaabidkiisa la ilaalinin waxaa ka badata mafaasida uu keeno baa ka badata masaalixda uu keeno nabigeennu waa kaftami jiray calayhi salaatu wasalaam un nusuus badan kaftankiisa tusaalayow ka mida way soo guurisay haweentii u timid waa yeelka ahayd ee jannada inay gasho rabbi weydiisanaysay waa ku yidhi habar janno ma gasho habar janno geli mayso markii ay naxda yaabteen wuxuu yidhi saas maaha dadka intii la wada yareeyo baa waxaa la iska dhigi doonaa ab alaatin wa alaaiina sana saddex iyo soddon jir bay ahlu jannuhu wada noqon doonaan kamana waay weynaadaan ha markii uu lahaa habari janno ma gasho kaf buu ugu jeeday nina intuu yimidoo yidhi waxay sii gaadiid buu wuxuu yidhi axmiluka calaa waladi naaqa hal ilmeheed baan ku siin on gaadiid kaaga dhigay wuxuu yidhi hal ilmeheed haddii sayndhin wuxuu yidhi qaadi markaas wahal talidu libila ila nuuqu ama jamala sharmidka eh jamal mise ibil jamal awrta waaweyn oo hal uga dhalin buu yidhi sharci ilmo yaroo dhashay soo ma ahayn marka waxaan uga jeedaa kaftanka nabigu alai salaam eedaas oo kaleeta ah ugu kaftami jiray laakiin kaftanku dawaabid buu leeyahay kaftanku abadan ma aha sharcigu uu ka hadlo ka mujtamaca soomaalidu ay yaqaanaane caytankaa ma aha kaftanku haddii waa inuusan noqonin waxa qofka kula kaftamayso wuxuu dhibsanayo haddii wuxuu dhibsanaya noqdo wuxuu isu bedelaa diibe oo dikruka akhaaka bima yakra ereygan aad ku sheegta ayta in kaana fii akhii maa aquulu hadduu yahayna faqad ikhtabta haduusan ahayna faqad bahadtahu dan abuurasho wey taa waxaa wey waa bahal weyn oo dembi weyn oo foosto foosto oo kasii daran wey laakiin waxaa la yidhi qofku waxa uu yahay hadduu dhibsanayo ood ku sheegto misaax iyo kaftan lama yidhaahdo ghiiba la yidhahdaa waa masale aada iskaga darsan dadka aada iskaga dhex jirta weeye dadka soomaalida markay majaalis yimaadana kaftamayaan kaftankoodu ghiibo weeye kaftan maaha waxayna u kaftamaan qofkaa wuxuu ka caqoodo oo dhiiggiisa kululeeyo ma loo raadiyaa ceebihiisa laga xishoodee dadka agtiisa dhexdiisa ceeb ahna waa loo soo qaataa taasi kaftan maaha daba haddii aad aragtay eraygan adu aadan markii hore u haysanin laakiin aad dareentay qofku inuu dhibsanayo ama in wejigiisaa ka dareentay ama indhihiisaa ka dareentay ama raddu ficilkii iyo jawaabtuu ka bixiyaad ka dareentay ama si cadbuba kugu yidhi uu dhibsan uu dhibsanaya kugu sheegay haddii aad arrintaa kusii wadaay kaftan way ka baxday xaddeedii oo hiiba iyo xan bay gashay marka intabi taas laba kaftanku waa inaan badanin kaftanku waxaa la yidhahdaa wuxuu la mid yahay hadalka iyo shirkada wuxuu ugu jiraa halka cusbadu raashinka ay ugu jirto marka raashinka la karinayo intii raashinka karinta taqaanayd sidaa qorqodayaasha haddaan idin mado waa dhib badan tahay raashinka biyaha waa loo badiyaa biyo badan buu cunaa soo ma biyo badan buu liqaa laakiin cusbada haddii lagu badiyo hadduu cusbo la'aan yahay ma dhadhamo haddii cusbada laga badiyana kharaar buu noqon haddiiba haddii kaftanka sheekada iyo uu ka bata xadiidka iyo xiriirku kaftanku ka batay raashin cusbo ka batay buu noqdaa kaftankaagu waa inuu noqdaa kal milxi milxida markaa cusbada raashinka ku daraysa isagama dartide waad qiyaastaa intaa hadday ka badato waxaad qiyaasaysaa raashinka dhadhankiisa inuu bedelmayo sidaa darteed markaa kaftanka leedahay iyo goobahaad ku kaftanaysaay waa inuu in yar oo qiyaasan noqdaa iyadoo qiyaasan waa inuu noqdaa arrinta saddexaad ee dawaabida iyo kaftanka ka misaaxa ka mida waxaa weeye inaanu caadan mutarida noqonin uu majlis iyo goob kastoo la isugu yimaadaba ilaa wa ilaa kaftan inuu soo gala inayna noqonin ilaa ilaa majaalista la isugu yimaado waa inayna kaftan joogtaa uu tudooba hadla ekaade waa in intaasoo majaalis ay barto oo si rasmi ah looga hadlayo marmar u yimaada kaftanku laakiin haddii shaqi uu noqdo majlis kastaba ilaa ilaa kaftan in lagu soo daro weeye hadday noqoto qadiyadu aadaabta kaftanka ka baxdaa kaftanka badan haybadda qofka meel buu kaga dhacaa walidaalika waxaa laga sheegay cumar radiallahu canhu waardaahu haddii cali bn abi aalib aanu kaftan badnayn sultada iyo khilaafada isagaan dhiibi lahaa sidaa darteed qofku markuu kaftan badan yahay hadduu xil iyo mas-uuliyad qabto dadkao dhan way ku dhiirsadaan qof walba dhuuntu ka gala mas-uuliyadduna waxay u baahan tahay qofku ilaa xad sidiisaba wuxuu u baahan yahay gurigaa markaad joogto ilaa xad inaad masaafo leedahay buu u baahan yahay da dadka calaaqada idiin dhaxaysaay inaynan noqonin calaaqa intii xaggan la iska galo xagga isaga baxo mujtamaca soomaalida dhibaatada ka haysta waxaa ka mid ah ma kala saqaaf saaxiibbaad tihiin iyo xagga intaan ka gala xagga kale uga baxa ma kala saaro wuxuuba u haysta saaxiibtinimadu qofka meel kasta inaad ka gasho dadku siisaba saaxiibtinimadu waxay mira yeelata marka ilaa xad xuduud la kaxeeye oo qofku aad wax u hambaynayso isna wax kuu hambaynayo waxyaabaha qaarkood uu kaala xishooda ka sariigto inuu ku weydiiyo ama waxyaabaha qaarkood aad kaala xishooto inaad weydiiso macnaa ilaa xad baa in kasanku hadduu bato laakiin xataa ereyga qaloocan iyo ereyga xun iyo sheekooyinka xataa qaabka daran iyo ereyada ku dhawaqooda xataa akhlaaqxumada uu yahay lala kala sariigi maayo hadhow haddii aad maqasho dadkii oo ka sheekaysanaya ama sheekadu ay maraysa waxyaaba badan oo afka in lasoo mariya aanay habboonayn waxaad ogaataa dadkaa kaftanku taabatay in badan bay kaftameen in badan haddii la kaftamayna waxay soo hambayntii iyo waxyaabaha qaarkood in lala kala xishoodo baa ka bixi meesha dadkuna way fiican tahay si kastoo saaxiib ama walaalo ama qaraatinimo loo yahay in waxyaabaha qaarkood lala kala xishoodo oo qofku is yidhaahdo dadkan akhyaarta iyo muxtaramiinta meesha ay joogaan waxyaabahaas kale haka dhicin haka dhicin markii laakiin kaftanku uu taa baabi'iyo wax kastuu qofku iska soo tuuriyo ka waxaad maqli erayo qadir ah oo laga xishoodo laga sariigto ninkoo isaga dhawaaqaya wuxuu heli karaa erey badilkiisaah inahaasi waa qaybo ka mida mafaasida uu yeelan karo kaftanku duxadiisa ka baxo xambuu noqon karaa saa darteed kaftankana soomaalida dagaal buu keenaa soomaalida gurbahay kaftamaan u fiirso ama qaar baa xanaaqa ama kuwa isu gacan qaada waa taqaanaan maxaa keenay kaftanku miisahay sharciga maahe qiibadii xantii xaaraantahayd wey ama qabiil ha loo kaftamo amase shasi ha loo kaftamo nin baa nin wuxuu kula kaftamayaa waxaad aad taxadday tuug baa tahay kaftan ma gasho ninka tuug baa tahay kaftan ma gasho dadku way dhaca mararka qaarkood nooc waxaa moodaja dadku jira ay moodaan kaftan oon kaftan ahayn raggu markay is yaqaanaan waxyaabana soo dhaxmareen hadla taaga inay isu dhigaan way dhacdaa aga kaftan aan ahayn laakiin laga dhigayo qofka wax xasuusinaya waa hore ahaa saxaabadana way dhex mari jirtay camr ibn alcaas iyo nin saxa oo oo ahaa raggii safka mucaawiya radi allahu canhu ardaa ahaa iyo nin raggii safka cali radi allahu anhu dadka safin waa ninka saxaabiga ishaa laga soo tuuray ee safka cali ahaa maalintaas laga yar xoog roonaaday qoladan mucaawiya laga xoog roonaadayna camr ibnu camr caas isagoo waxoogay sii jeedo show cadcaya bay waxoogay ballaaray gadaal kaga dhacday barida camar baa marka hadalka kala horreeyey saxaabigu muddaa ka soo wareegtay wuxuu rabay inuu xasuusiyo ishan waagay ka dhacday wuxuu yidhi walaa ishani maxaa kaaga dhacay goortan ishan beeshay buu hebelow mana islaha camar ninkani wuu og yahay maalinkii ballaaga gadaal kaga dhacday wuxuu yidhi niyow isha ahaa maagii magar adoo sii cadlaya dooda kaaga dhactay waagii adoo sii cararaya dabada kaaga dhacday baa meesha laga riday cabar hadal dambe ma soo celin shub ibn cabdilbar baa risaale wuxuu leeyahay la yidhaahdo alajuubatu lmuskita rag intiisu hadal lagu soo tuuray jawaabtuu ka bixiyey qofkii kale hadalba soo celin waayey tiq hadalkiiba ku xirmay marka tusaale uu soo qaatay tanaa kamid alajuuba lmuskita la yidhahdo marka taasi waa rag hoos isaga dhiibaya kaftan caadi ma aha laakiin kaftanka majaalisteena caadiga waxaan kusoo gabagabaynayaa kaftankani hadda cashir baan kugu nimaadnaa su-aalana u yimaadaan nin baa cabsan nin baa yargebi dhici dad baa laga yaabaa casharka inay uga tagaan kaftan ama magac kale u yeelo foorjo soo ma foorjadeenu kaftan bay ka mid tahay sooma kaftankeenu ka mid tahay hadhow markii la baxo bointiyaa la isu qori nin walba waxoogay niqaab baa meel loogu qori hadhow markii la isu tagana waryaa kii hebel ahaa hebel sida aad samaysay rag baa laga yaaba warnihu meesha fadeexadda maalin dambe ku noqonin sagaal iyo toban ugu noqoto inuu casharadii khayrka ka hara laga yaabaa marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa وصلى الله وسلم على محمد وعلى وسحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد waxaan soo gaarnay beydka toddobaatan iyo lixaad قال الناظم رحمه الله تعالى ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم قل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما اتمرت ولا أطعت فقلت من الذنوب فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجحت القهقرى وخبرت عشوى لعمرك لو وصلت ما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا انهلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت في يوم الحشر فردا وأبسط المنازل فيه شتى لا أعظم الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيني وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت فلا ترضى المعالي وفهي عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت كما الطاعات تبدلك الدرار وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست intaas ayuu insha allah taala casharkeenu noqon doonaa oo ka kooban laba qaybood dhammaystirka wiilkii abu isxaaq dhalay ama ninkii saaxiibkii mid la yidhaahdaba hadalkii ganaqsigiisii uu dhammaystirayo iyo qayb ka mid ah jawaabtii labaad uu ka bixinayey abu isxaaq raximah allahu tacaala intabana waa calaa lisaani abi isxaaqa raximah allahu tacaala kadib markii uu soo tilmaamay uu yidhi niyahu aniga ibaarinaya had adiga falkaaga iyo dhaqanka u fiirsato adaa iswa hadalkan adaa igaga habboon waktigaagibaad dhumisay baad ileedahay anigu weli dhallinyaraa adna daadaa iyo ciradaasaa kugu taalla waktigaagii o dhan baad soo dhumisay haba igu canaanan taas anoo yar baad geeri wa cabsiinaysaa igu handadaysaa adigana duqaa cirowey baa tahayoo aan tooba lagu haynin waagaad yarayd baabaad ka fiicnayd markaad waayeeshay ciro kaa soo baxday unbaaba jidka ka lexaood kitaabba xortay anigu bad dembi ama dabaalanin adna intaad dabaalatay xataa inaad ku baktideed gaarta uu kaa dambato dembi kulli qayaad gashay anigu khamra ma cabin adigu intaad cabta waalatay oo adaa sakhraan sakhraatay xilli faa'iido badan oo dadku khayr badan yahay anigu ma soo korin ma soo gaarin adigu waad soo gaartay waxna maad ka faa'idin anu meel dulmi lagu samaynaya kama qayb qaadanin oo ma tegin adna intaad tagtay weliba ka qayb qaadatay dad culummo waaweyn baad lasoo lasoo joogtay waxaad kaga dayatoo khayr iyo wanaagana kaama muuqda duqyow kitaabka ilaahay baa kuu dhawaaqoo dhag maadan dhigin ciri iyo waayeelnimaa kuu digtayoo iyo ku baraarujisay idana maadan ku baraarugin oo dhaq maadan u siin ninka dhallinyarada ayba xun tahay in caruurnimo iyo si ay macnadarraa u dhaqmeen soo kamaba sii xuma nin waayeeloo sidii caruur caruur u dhaqmay oo caruur ismoodaya sidaas oo kaleeta weliha duqyow naftaada cadhaleece oo canaano ceebta ay leedahay darteed cid kale ha canaananin haddaad cof dhaleecaynaysood canaananaysood ceebiheeda qoqodayso sheegsheegaysa taadaa ku habboon canaana adaa iga mudan aninta canaananaysa adaa iga mudan canaanta haddii aad waxgaratood intoo caqli leedahayna afkaa maadan kala qaadeen oo juq maadan tidhaahdeen buuli hadalkiisii wuu sii wataa weli hadda wuxuu ku soo tilmaamay murtida marka laysku soo ururiyo nin duqoo weyn baa tahay dad wanaagsanna waad la soo noolay oo waqtigii baad soo gaartay casrigaagii aad dhallinyarada ahaydna khayrka iyo nafcigu aad buu u badnaa waxna baadan ka faa'iidin adoon yaridaadii waxba ka faa'iidin baad sidaa yaridaasaad ku badhaantay markaad weeyeshay baabaad ka sii dartay ood sii kitaab baxoortay oo diinta ka sii fogaatay khamri waa casa u cabbaysay waad waalatay dulmi iyo xadgudub waad samaysay waad ka qayb qaadatay dembiyadaad bad lagu baktiyay noqdeen intaasoo dhan anuma samaynin intaad aniga iyo canaananayso wakti baad dhumisay adigaada kaa dhumisay waxaa tahay baa ka xune adiga taada canaanoo naftaada canaanta iga mudanee naftaada ujeesay horta isaar adigu waxaa tahay waxay marowdku takarta saaran ma arkee midka kale takarta saaran buu arkay tayda maxaa ku tusaanaa ilma caruure adigoo da-da iyo cirowga waayeelka ciroobaa tahaye maxaa ku tuso aaditaada intaa markuu yidhi wuxuu walow bakati dimaa caynaak walow bakat hadday oydo addimaa dhiig caynaaka labadaada indhood khawfan cabsi lidambika dembigaad samaysaad ka cabsiso haddii aad tawbad keento ood maantao dhan dembigaad samaysa iyo cabsida aad ka qabto ilaahay baryadiisa aada la oydo oo oyinta iska tusay kaaga socotin tuudacaankee dhammaadeen dhahaaga dhiig ka yimaado lam aqul laka kuma dhaheen qad aminta aanan baad noqotay oo aad ilaahay tubadii la rabaad la timid kuma dhaheen waayo waxaad samaysaad ogtahay baad ogtahay waxaa lihi laba soomaaliya iyo xajka tegey iyagoo kacbada xaj iyo cumar xayd ma aqanee tawaafaya bayda kacbada iyo meesha multazamkii intay haystaan ama kacbadii ku dhadada ducaysanayo ooyay arkeen day waxay war heblow innagu maxaan la ooyaanahay munaafiqiin baana dadku way wada ooyayaanee kacbadii baa la joogaayo wartag waxay sameeyeen isog yihiin annagu maxaan sameynay wuu dembigay gala isog yihiin soomaalida mujtamacaadka u qalbi adagaan aragnay ka mid tahay muwaadinta uu qofka qalbigiisu taasuro marka la gaaro ninkan wuxuu ku leeyahay haddii dembiaad gashay waxaad gashayd is ogtahay aad la oydo ooyinta ilmaha indhaha dhiig isu bedelaan markaad masoohin badninaada darteed kolla waad aamin noqotay oo hadda si fiican u toobadkeento waa laga aqbalay kuma dhexee waman laka yaa kuu damaana qaadi kara oo ku ballan qaadi kara bilaamaani aakhare inaad nabadgelyo tahay yaa kuu damaanad qaadi kara wa anta cabdun ada addoon ilaahay leeyahay oo cibaado loo abuuray buu tahay umirta amar baa lagu siiyo waxaa samee baa lagu yidhi fama tamarta maadan amar qaadanin walaa aacta mana aadan hogaansaminoo maadan yeelin wixii lagu faray war waxaa samee war waxaa samayn baa lagu yidhi midna dheg jala qumaadan siinin addoon laleeyahay loo nicmeeyaad ahayd intaasaa amar lagu siiyey nicmana lagu nicmeeyey amarka ilaahay maadan dhigin amarna maadan qaadanin dembigii iyo macaasidiina waa dabaalatay waajibaadkii iyo awaamirtiina waa daeecday haddaad si kasta u oydo oo rabbigii in dembigaa ka gashayna aakhare kula xisaabtami doona yaa ku dhihi kara nabadgelyata yaa kaadka ammaanka kuu goyn kara qof kastu markastoo iimaankusi daciifo qofka waxaa qalbigiisa ka baxda khawf iyo cabsida mustaqbalkiisa iyo xisaabta ka baqayaa yaraata markastoo iimaankiisu koru kacana khawfka iyo cabsida ilaahay markuu la kulmo uu ka qabo ayaa ziyaado oo badata wuxuu ihi saqulta waxaad cuslaatay min adunuubi dunuubtaad samaysa la cusbaatay walasta takhshaa mana tihin nin ka baqaya lijahlika jaahilnimada ku haysa darteed an takhifa inaad fududaato idaa wasinta haddii lagu miisaamo dembigaagiibaa saad dembigaa samaysay farabadnidiisuu cuslaaday adigoo dembigaa tirada badan ee culul sameeyey baadan kaba walwalaynin oodan ka cabsanaynin goorta aakhare la ismiisaamo amuu dembigaagu cuslaadaa adigiiyo ama xasanaadkaaguna ay fududaadaan aakhire waxaa miisaanka la saaraya majmuucu nusuus marka la isu geeyo waa saddex qofka miisaan baa laftiisa la saari qofka laftiisa miisaan baa la saari aayad quraan baa sheegtay xadiidka nabiguna wuu fasiray calayhi salaatu wasalaam maalin nabigu uu soo maray nin buuran oo xoog badan waa kii nabigu ku yidhi markuu saxaabada su-aal weydiiyey kadib kani ilaahay agtiisa uma dhigmo miisaanka marka la saaro janax bacuudatin kaneca balkeed baa ka culus intaad biro u weeya biro weynan iyo lafaweynaya calool weyna laguma cuslaada aakhiro iimaan iyo camal saalix lagu cuslaadaa qofka haddii inta iimaanka ku jirta صaxaaif اlcarab waa la saaraya xadiid biطaaqa u daliila in sijilad la saaray dhinac midna biطaaqa warqad yar loo soo bixiyo tawxiid iyo khaalisa u lahaa ama acmaasha lafteeda in la miisaamayaay waa sida u badan tahayba nusuusta ilahay marka wuxuu yidhi wanadacu lmawaasiina alqisطa liywmi اlqiyaamati falaa tudlamu nafsu shayئa nafna la dulmi maayo marka la yidhi waxaa kaloo ilahay mar kale uu yidhi alxasnu ywmaidin اlxaqu faman haqulat mawaasiinuhu faulaaika hum lmuflixuun qofka miisaankiisa xasanaadku cuslaada xoog bataa liibaanay waman khafat mawaasiinuhu faulaaika aladiina khasiruu anfusahum a marka hadi wuxuu leeyahay dembigaad samaysay culayskiisa markii aakhara ismiisaam maatadaada ka badan samadaada iyo wanaagaaga waxay sidaas tahay nin walwal iyo cabsiba ay ka haysa ma tihid goortii berri qiyaama timaadee la ismiisaamo in dembigiisu intuu cuslaado samihiisiiyo isagiyo wanaaggiisaba uu fududaado ulaaika aladiina khasiruu anfusahum inuu noqdo laga yaabo suurat qaaricana way ku jirtaa iyadana lafteeda sooma dadka la ismiisaano qof walba miisaankiisaa lagu xukumi doonaa taasuu u tilmaamaya waxaan u malaynayaa ninkaa tan lagu sheegayo o dhan innaga soo mudaan walwalyaridii iyo cabsiyaraanta inaga haysa aakhiro iyo macaasiya dunuubbadnideena markaa dib ugu soo noqotaay faqulta min adunuubi walasta takhsha lijahlika an takhifa idaa wasintaha ilaa man raximullah si fiican baan ugu jiraa meeshaas watushfiqu waxaad u baqdaa oo baqitaan walwali cabsi u cabsataa lilmusiri qofka ku madax adag cala almacaasi dunuubta wa tarxaxu waadna u naxariisataa waa ka naxdaa qofka naxariis baa qalbiga u gasha aadna waad ugu walwashaa macaasida dunuubta aan ka towbadkeenin ee kusii madax adagee sii wadu laakiin qofkaa markaad u naxayso aduu ismaba aragtidba wa nafsaka naftaadana maa raximta umaadan naxariisanin taada maba ka naxdiidba tad kale dembigoodi iyo naxintoodun baaba ku muuqatood u walwalaysaaye aduu taadii maba ka walwalaysid miyaa buuri naxdin iyo walwal intaasoo dembi aad gashay dadkaa dembiga ku dhegan intaad u walwaysa u naxsan tahay adi taada u naxmaysid miyaa rajacta markaad waayeeshayba waxaa u noqotay alqaha qaraa gadaal gadaal dibu gurashaad bilowday buuri hore in loo socday ahayd oo qofba maalin maalinka dambe uu kasii fiicnaado oo xagga khayrka hore ugu sii tallaabsatay ahayd buu leeyahay laakiin rajacta waxaa u noqotay alqaha qaraa gadaal gadaal qofku markuu gadaal u gurto isagoo horey fiirinaya waxaa la yidhaha jacal alqaha qaraa waxaa kaloo loo isticmaalaa qofka sida uu u fiicnaa xilligii la filayay inuu kasii fiicnaadoun dibu gurasho bilaabay rajacada alqaha qaraa baa la yidhahdaa gadaal gadaal buu u gurtay nusuusta nabigana waxay ku soo aroortay calayhi salaam nabigu inuu rajaca alqaha qaraa xadiidkii ah haye marka nabigu salaada uu baraya dadka mimbarka uu ku istaagay say u arkaan markuu ruquuca kadib xaggee lagu sujuudi mimbar baa lagu taagan yahay gadaal buu usoo dogo jacal qahqara gadaal gadaal buu usoo noqday axaadiid ay kuso aroortay buu ka mid yahay wakhabadta waxaadna mira guratay ama aad cagdhiga cagadhigatay cashwa sidii hal indhala sidii indhoolka khabata cashwa asalkeedu waxaa weeye waxaa loo isticmaalaa geela neefka aan wax fiican arag oo meeshuu cagta dhigaya iyo laanta uu goosanaya midna si fiican u arag lugtiisu waxaa weeye isaga dhac meel soo maaha wuxuu nin waa yeeloo ciroobay oo hadda inuu waxgartaa baa tahay socodkaaga waxaad ku hadlayso iyo waxaad ku dhaqmayso iyo waxaad samaynayso iyo waxaad la xidhiirayso iyo waxaad cunayso waxaad cabayso o dhan waxaa weli khabta cashwaa wey khabta cashwaa waxaa la yidhahdaa qof aan waxbaba u kala meeldayn oo waxa uu qaadaya muxun yahay ma fiican yahay aan dhihin ninka xaaibu leylka la yidhahdo oo kaleeto ninka habeenka xaabagunta habeenkii mugdi dam ayaan qoryihi xaabagun haddaad tidhaahdo ka fiican iyo kaaga xun meed garani marka dambe waxay yidhahdeen suu intuu agasiya bas cadar meel jiifa buu qori xaaba amoodi markaasuu ku dhegi dhag way qaniini qofka neefkana suu u hagabsanayo ee kor lugta meel dhigayo muu marka dambe meel gebi oo laga dhacay meel banaana moodi soo maaha qalaf halkaan buu ka dhici wuxuu ku leeyahay wuxuu saasaad ku socotaa duqyo anun baad aragtaadi canaanan oo naftii ii keentay maahane rajacta alqahqara rajacta alqahqara dib baad u soo noqotay goorta hore u socon lahayd wa khabadta cashwa sidii hadindhala sidee baad hagaabsatay oo meelala meelaad u socotay meelaad ka socotay waxaad u kala midaandayaysa ay aanay jirin lacamrukay dhahaatay hadalkayga adkayntiisiya dhaafiye low wasalta haddii aad gaari lahayd lamaa rajacta maadan soo noqoteen socodkaas aad ku socoto hadday ay ceshaadu gaari lahayd oo xilligii dhimashada aad gaari lahayd dibna maadan u soo noqoteen xilli aad isdaba qabatana maadan hesheen ilaahay dunbaa xoogay unbaa baaqi ah khatar baa ku jirtaa walow waabayta haddaad qalla kulanto rabbaka rabbigaa duuna dembin adoo wax dembi ood samaysay aanu jirin haddii qiyaamo intaad dhimato oo lagu soo taago oo ay noqoto sidii nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa minkum min axadin ilaa wasa dhamaystir xadiidka ilaa wasa yukalimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu wax u kala afcelinaya male qof kastaba rabbigiibuu la kulmaya su-aasha weydiinaya halka haddii aad gaarto duuna dembin adoo wax dembi ood samaysay aan jirin wanuuqishta alxisaaba xisaabtankana lagugu yara ha adkeeyo ha idan halagta ka wanaagsan lahayd idan marka xilliga waqtigaas halagta wanaagsan lahayd wuxuu tilmaamayaa xadiidkii Aisha radhiyallahu anha wardaha nabigu markii uu yiri man nuqisha al-hisaab halaka riwaayadka qaar ka man nuqisha al-hisaab udhiba wala adiya bacda waxay tii rasuulka ilaahay sug sug sug sug soo ilaahay ma dhihin wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira hisaab yafudud baa sawmaha wuxuu عائشة إنما ذلك ال... إنما ذلك العرض وقفك الله بندقى عمل كيسا لا تصي ولكن من نوقش الحساب حديث كريم واحد وحيد من حوسب عذب قفك الحساب ولا عذاب تنضم قد على مركب من نوقش الحساب حساب هذه اللغوة كيو وعذاب دون الذنب وحكاه يا أضا وحم عاصي وضبشي يا وحم واجتبال وضيعي أنا يجرم هذا ما هو حيوان سيكون ذكرتها haddii xisaabtan adag lala xisaabtamo wax dembi ah la ii cadaabana aanan gelin in la ii cadaaboon haagsama see ku dhici kartaa dhegayso walam yadlimka alla kuma dulmiyin fii camalin camal aad samaysay oo kaa dulmiyey oo uusan kaa abaalmarinin ma laha dulmiga waxaa la yidhaahdaa qof dembi uusanin la dul saaray ama wixii wanaag uu seel dhigtay iyo hantidiisii laga moordugo ama wax ka qaatay khayrkaa oo lagaa qaatay ma jiro dembi aadaan gelinoo lagu dul saaray oo arrinta camalka la xiriirtana ma laha walakin casiirun waxaase adag an taquum inaad u istaagtood fuliso bimaa xamalta mas-uuliyadii aad qaatay ka aadamiya insaannimo ama bimaa xumilta qaarka nuskata yidhahdaan waajibka lagu saaray inta ilaahay nicam kuu nicmeeyey ma ku wada shukriyi kartaa wain tacudu nicmata allahi laa tuxsuuha ma ku shukriyi kartaa nicamka ilahay o dhan haddii intii nicamkii lagu siiyey iyo acmaashii khayrka eed samaysay la isu tuuro maxaa kuu soo hari adoo wili nicam iyo abaal aadan shukrin lagugu leeyahay unbaa haddaan naar ba lagu geynin janna maxaad ku geli camalkaas oo dhan shukrigiiba ma dhanna wax yaroo ka mid ah indhaha labada indhood aragtidooda shukrigeennu ma dhanna labada indhoodee lagu siiyey in warshad soo saarta jirin in suuq la gata jirin in meel hadiib la isugu siiye ayna jirin labada indhood shukrigooda kaanu kuma gudi karno haddaba wuxuu ku leeyahay camalka waajibka layna saaray baa adag ilaahay suuratu اlaxzaab aakhirkeeda ku tilmaama ina caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi wاljibaali faabayna ahi faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha اlinsaanu inahu kaana daluuman jahuula walow qad ji'ta haddaad timaado yowma alxashri maalinta la isu soo ururinaya dadkii qiyaamada fardan adigoo keligaa waadna iman walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala marati oo wa absarta aada aragto almanaasila darajooyinka fiihi yowmkaasi shataa inay kala tagsan yihiin oo qolada asfal saafiliin ay gelayaan fi darka alasfali min annaari qolana alfirdows dhacda fi ljannati taxta carshi raxmaani ay tegayaan manaasisha qolana naartu inay caydsanayso qolana taxta dilli carshi raxmaani ay harsanayaan aad aragto وأبصرت منازل فيه شتى لأعظمت الندامة شلعيتها أياد ويني لهيد فيه مالنكاس لهفا مرغترت marka mucalliq idin sheegaya min baabi fahima buu yiri ala wazni faa'ila way marka asalka tani waa halkan waa masdar lahafan waa masdar laakiin ficilkeedu waa fahima ala wazni fahim lahifa waana faa'ila oo laazim faa'ila laazima qiyaaska masdarkeedina wuxuu ku yimaadaa facal صباحي وفعيل لازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل لكن المرء يشري فرح فرحا بطير بطرا أشير أشرا لهف لهفا لكن متعدي بقي وفعل سمع سمعا علم محن الله سمع سمعا لكن علم علما شبعا لا أعظمتن دامة شليت الوينين لهيد فيه يوم كاس لهفا مردرت الوينين لهيد صدرت مفعول لاجي يا محل إلى هذا masdar loo keenay ciladii ficil ku dhacay in lagu cadeeyo sooma calaa maa fii xayaatika calaa maa cala aladii kiibaad ugu shallaytoon lahayd fii xayaatika noloshaada qad adacta aad dayacday noloshaada fursadihii aad dayacday iyo waajibaadkii aad dayacday iyo gaboodfalka aad samaysay dartii baad shallaytadaada aad u weynaan lahayd iyo tiraanyadaada tafiru waxaad ka carartaa min alhajiiri qoraxda kuleelkeeda وتتقيه قد اسك الى لسا قرح كل لما كاي تمادي على عدا كل وانا كعرت هوس بان شا marwaxadda iishig babiska isii meel hoosle igee mukayafka iyo qaboojiyaha shid war biyo qabow qaboojiye isii kuleelka saas uga cartaa waa qoraxda miskiinta fahalla min jahannama ma jahannamo qad fararta ka carti ma jahannamo ka carti wuxuu ishaarayaa aayaddii fi suurati tawba وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرب لو كانوا يفقهون ضد قرحنا حين ويكروش هاي وحتى إذا قل نار جهنم أشد حرب هذا دعي ويدان جهنم تعال جهنم أككلوا تنقل لك كبقى إنسان بتقدر أن باجي لك كبقى ما قلت حقول هذا كرول كي قرح دونك بقى عرر إزرك يا آخر محد واحد لا يا نار ولست مدهد تطيق الوده أهونها النار تجهنم تنغفض عذابا عذاب عذابك جهنم غفض ما أودي ولو كنت الحديدة هدي أضحان لحيد بقى الحديدة بر بها عذابكاس لو توري لذبت والضلال لحيد هذه هذا ما تحسن سومتي ضعيفك حتى بر هذا نقول هذا لو تورى والضلال لحيد أهونها عذابا إن لا كري كريم وحير هذا الشيخ وحو إشارة حديثك أهون أهل النار عذاب أهل النار كعذاب كنك وفردي وأن لبض لغة النار تكل جرة يغلي منه دماغه منها دماغه لغها وكها يكري مسكح يسو كريا كريسا يسوي محوسة ولا لك ما يرى أن أحدا شد عذابا منه قف كها عذاب وين بابع جرة اسماله وين أولاهنهم وسغان وعذا فضل وكان كاس أبو طالب نبي قال يركي ويه وحديث كلا عادية نوع سفك اللي يري أذيرك ودفاع سيرة وحبو ترتي قيل ها في ضحضاح من نار بالا كان ولا تفكر هديدي بقول أرد ويلكي بسوق بقبيني هذا الكيس فإن الأمر أنتم جد نبوي وليس معها كما حسبت تات في ليس ولا ظننت أما ليس حسب يا ظن وأسكم من الله لا أريسكم معنا دوي ama kaad filaysa malaynaysa ama kaad malaynaysa kaad filaysa xasiba macnaa dhanna way wuxuu arrintu waa dhab waana iga dhab kaftan ha iga qaadan waa iga run saasay daacad igaga tahay adiga saa u malaynaysana arrintu ma ahan aad anin farta igu soo godaysee adiga xaggaagaa wax soo jira halka haddaba ninka la yidhahdo isxaaq dalbi raximah llah tacaala kadib wixii aan gocon lahayn hadduu duqwa yeeli in waaniyo wixii aanu gocon lahayn ama ninka shaabkii uu gocon lahaa markii uu ka hadlay baa wuxuu ka hadlay berri waxaa ku qabsan doonta dad intaad wax iska daaya tiraahdo in lagu yidhahdo adigu isma aragtid miya maxaad samayn ma dagaalami waxay yidhahdeen carabta alictiraafu fadiila qofku qaladka u leeyahay inuu qirtaaye makaan iyo sharaf buu ku yeeshaaye kuma qiimo dhaco haddiiba dad aad rabto xumaatay iska daaya inaad tiraahdo ad ku canaanato adigiina bahashii lagugu sheego adi laftaadina isdiisiisa ma haddaa isdiisiiso iyagu say u qiranayaan way u qaadanayaan wuxuu yidhi abaabakrin yaa abaabakrin abubakrow kashafta waxaad faydood shaaca ka qaaday aqal caybi caybteeda midii ugu yahayd unbaa taagtay waxaad soo sheegayso dhan ma aragtay intii ugu jahalanayd baad sheegtay wa aktarahu caybteeda badankeed iyo mucdamahu badankeedna satarta waad qarisay marka waad ku mahadsan tahay middaas intaadi faragelisay haddaabad intii u yarayd ee u fududaydun sheegtay laakiin intii ugu weyneed aad qarisay arrintu intaad sheegayso kasii xusta int yarbaintaa maba sheegtaye badankeed waad qarisay faqul waxaad tidhahdaa maa shita wax allaalay waxaa doontay dhehfiyi aniga igu saabsan oo min almakhaazii wax kastoo sharafdhac iyo dullinimo ah wax kastoo dullinimu iyo sharafdhac iyo dembi iyo macaasi ah oo doonta igu sheeg daacifa oo weliba laablaab oo kasii badbadi fa inaka adigu qad sadaqta run baad sheegtay waa runtaa ma diidani hataa sheegayso maba diidaniba inta aad sheegtayna inta aadan sheegin baa toban iyo boqol jeer ka badan wamahmaa cibtani wamahmaa cibtani mar kastoo ceebayso mar kastood i ceebayso oo ceeb igu sheegto oo dhaliil ii soo jeediso oo meelo iga taabto od qoryo qoryeyso iyo farafarayso falifardi cilmii ogaanshahaygii iyo aqoontaan u leeyahay xeel dheerarkeeda bibaatinihi halkaad sheegayso hoostiisa hoosiyo gudihiisa iyo xaqiiqadiisa aan ogahay kaannaka waaba sidii adigoo qad madaxtay ammaanayn bay la mid tahay wax kastoo aad intaa tiriso ogaanshahan ceebtiisa hoogsa ogahay ee qarsoon eedan sheegin markaan eego kaannaka qad madaxtay inaad ammaantayn bay la mid tahay ammaan baaban u qaadanba laakiin qof baa god ku dhacay looguma dhaco qof baa dembi sameeyey looma sameeyo anu intaa haddii aan dembiga baashay on mukuurtay oo intaa anigu macaasi sameeyey oo aniga intaasoo ceebadoo dhaliiladoo soo akrida aan ku sheegtay oo runtaa ah intaa boqolaal ka sii badanna aan leeyahay sida afka looga sheegayna xaqiiqada say u jirtaa ay ka sii xuto ay ka sii xeeldheer tahay oo afka laga sheegay dadku loo yaaba yaaba wax kale in loo qaato laakiin runimadeeda anigu aan ogahay intaasoo dhan ama haddaan sameeyey adagu nin yaroo soo korayaa tahay wixii anigu aan sameeyey aan ku sharaf beelay ee ku ceegoobay ee sharaftaydii iyo magacaygii iyo sumcaddaydii baabi'iyey adugu ha gelin falaa tarda almacaajiba ceebaha iyo dhaliilaha ha ku raaci noqon fahwa caru ceeb wey cadiimun oo aduw yuuriu lmaxbuuba qofkii la jeclaa waxay dhexeshiiyaan maqtan cari iyo nacbay dhexesiyaan ceebuhu markii qofkii si loo jecel yahay ceebihiisu soo baxbaxaan waa la wada nici marka wuxuu yihi wiil yar oon waxba isagu dembi ah samaynin oo dadku nadiif agtooda ka wado oo la wada jecel yaha tahay haddii ay naftaada kusii dayso duqanba waxaanu dabaashay adna bal xooga iska tiba aad tidhaahda intaa jeceloo dhan way ku nici dadku hadba waxay u jecel yihiin inta ceebtaadu qarsoon tahay markastoo ceebahaaga banaanka la wada ogaado dadku way kaa kala tegi saa darteed beedkaan sheegayna waa kii uu ninkii yidhi wallaahi low yaclamuuna qadiixa saxiiratii la aba asalaamu calaya man yalqaani qof ila kulmay ma salaamin marka ilaahay min fadli wa nicami waxaa ka mid inuu qofku u asturay ceebihiisa walidaalika islaamku muxuu ku dhiirigeliyey man satara musliman satarahu allah inaad qofku ceeb qadiso waayo ceebtiisa haddii la sheego sharafkiisa dhan baa bacdi dadka dhanba way xaqiri oo way dhiidi qofkana in la xaqiiqayo waa nooca dhib badan oo xataa cudurro nafsi ah laga qaadaa halkan waxaa ka jira wax madaraabu imisa la yidhahdo ma sooma nin baa askariga ku soo qaban uu ku jeebayn uu ku wadaa haddii xarig buu kugu jiidaya markaas waxa ku le wariya waawe madaraabu imi way liidaysaa macnaa qofkaasi nafsiyan buu jiraya macnaa wuxuu dareensan yahay in la xaqirayo qofkaan hadduu dareemo in la xaqirana moral ahaan buu jira mujtamacaadkii soomaalida wadamada galbeed kaa garay moral iyo niy ahaan bay u wada jiran yihiin waayo kii caddaane uu soo agbaroo saxsaa loo fiirin markaasuu in la wada liidayo waana dhacdaa meelaha shaqada markii laga shaqaynayo arrin baa la soo jeedin de midka soomaaligahi tolweyne waxa la yihahdaa ka jiro la yihahda dadka madow oo dhan magaalada madow magaalada markaad markas qof madow markaad yar farxi si baad u yar ahanaysani markaas waxaa lagu leeyahay ana ilan madowguna waxbay garanayaan shaqaale dhanaa kaale kaale nin madowguna waxbay garanayaan baa lagu dhihi marka inaad jirato oo moolahaan u jirato maanaa qofku hadduu yidhahdo mujtamaca dhan way ku liidayaani marka dambe heer uu gaari isaga intuu isnaco uusan waxa wasakhdoo dhan uusan ka xishoonin waxa akhlaaq xumaad ka xishoon maayo baabi marka wuxuu ku leeyahay yuurisu lmaxbuuba maqtan qofkii la jeclaa in loo caroodo la nacay dhexshiisa wayahwi waxay ka soo ridaa bilwajiihi ninkii wajih wejiga iyo sharafta lahaa ee magaca iyo sumcadda lahaa min asuraya xidigaha ururka la yidhaahdo ururku waa xidig aada u fog dhallinyarada waxaa intii uun magaa baadiyo soo yarmartay unbaa badana xidigahan ururka la yidhahda garan waa siddeed iyo labaatanka manaasisha la yidhaahdo ee bishu markay helato habeenba mid ay la fadhido la joogto siddeed iyo labaatanka manaasisha bay habeenba mid la joogtaa sideed iyo labaatankaa markii habeenka sagaal iyo labaatanaad way qarsoontaa way dubataa baa la yidhahdaa markii kadib ama laba habeen ama hal habeen toban iyo shan dhalo mid ay noqotaa bisha ama mustalaxaadkaas aad u garanaysaan toddobada sideed iyo labaatankaasi afarta xilli bay toddoba toddoba ugu qaybsan yihiin toddoba toddobada waxaa ka mid ah xidiga la yidhahda kooxda ururka la yidhahda ururka xidiga la yidhaahdo waa dhowr wada socda markii laga soo bilaabo godan iyo listin iyo ururka iyo cadaad xay iyo afagaala dhowrka afarta afagaal toddobada bilaaba ligiska inahaas way wada socdaan xoola dhaqatiin laba qolaa taqaana qolada xoola dhaqatada iyo qolo la yidhahdo taktub wa tacallaq ma taqaanaan taktub wa tacallaq ma taqaanaan markay kuu geeyaan burji baa lagu fiirin ma lagu yiri weli burji baa hebelka burjigiisa baa fiirino markuu guursanaya ninka iyo gabadha burjigooda laysu fiirin maqasheen sidaaba macshar alfalaki kitaabkiisa macshar alfalaki kitaabdayga uu ka bilowdo intaadan awfaaq iyo shamsulmacaarib iyo aadan gaarin waxay ka bilaabataa macshar alfalak waxaa ku xiga dayrabiga kadib awfaaq iyo shamsulmacaarif iyo kadib saacat alqamar meelahaas baa galaya fanu talaasi iyo waxyaabaha jirada baabka taktub waa tacallaq markay burjiga eegayaan waxyaabahay eegaan waxaa ka mid a habeenku dhashay hadduu ururka la fadhiyey dayaxu wuu badanayaabay dhaheen waxdiyo kooxoo tiro badana wuu farcamaya innaga soomaalida urur baa loo bixiya hebel urur ma qasheen hebel urur badan samayd arag arrinta halkaa taktub waa tacallaq bay kulug leedahay waxay kuleeyihin halka ay kuleeyihiin hadduu cadaadxayn la fadhiya habeenku dhashay cadaadxayn ma taqaanaa waa xidig yar oo guudan isna waxaa waye saddex afar yar yar yar taageero joogta haddii habeenta waa idin tusi lahaa oo meelna laa inaan joogin waxay dhaheen habeenku dayaxa la fadhiya kii dhashana weligii xoolihiisu xayntaa yar ma dhaafaan waa faqri daa'ima ruuxaas fiiri marka burjiga iyo waxyaabahaasa la egeega calaa kulli xaal xidiga urka la yidhaahdo fii luqati alcarab ama masiladooda ama gabayadooda ama xataa sunuusta nabiga alay salaam waxa fog baa isaga lagu halqabsadaa ee nin nin ka tagay inuu gaaro low kaana aliimaanu bithuraya reer baris baa gaari lahaa suraya xidiga ururka la yidhahda ee kooxda ah marka wuxuu yidhi ninkii sharafta lahaa ee sharaftiisa ururka joogay meesha sare ceebuhu halkaas ka soo tuuraan wayubdiluhu wuxuu ugu bedelaa makaana alfawqi booskii kore xataa meel hoose ugu bedelaa ninkii dadka sharafta lahaa halkaa joogay halkaa lagu hagtisa uu joogu maala arkin maxaa keenay dunuubta iyo macaasida iyo ceebaha keena kama taacaa sida alla kacabsiguba tubdilka ay kugu bedelayay meelkay hoosee joogtay addaraari sida xidigaha big big leh qur-aankay ku jirtaa soo maha alkawaakibu daraari iyadoo erey kale ah allahu nuuru samaawaati soo mahayn soo aayaddaa ma hayn allahu nuuru samaawaati walardi nabiguna calayi salatu salaam wuxuu sheegay jannada markii la galo galo dadku darajaadkood way kala sarrayn doonaan oo qarkood la oogi doono sida xidiga bigle fi ufuq samaa'i samada jooyinka samada arag marka qaar god diyaaradda oo kaleeta ah saas oo kale tu geynaysa taacada ilaahay watajcaluka waxay ka dhiga qariiba mid dhow walin bacudta abad fogaatide qaraabo iyo nasabnimo dadka xataa hadda kala fog tihiin sidii nin xigto oo dhow bay dadku kuula wada dhaqmi oo nin walba ku soo aanaysan meel qaraartinimo iyo xigtiya lagagu aanaysta ma laha laakiin aacaha ilaahay baa dadka kuusoo wareejiday hogaanka soo gelisay watanshuru canka waxay kaa fidin aacada ilaahay fi dunyaa addunyada jamiilan ah magaca quruxsan sharaf iyo magac markii laba isu timaada waxa la hebela ninkaasa maasha allah in ilaahay ka ilaahay yaqaano wey in ilaahay ka cabsada wey qofkaasi qof waxaa weeye reero aakhara wey maqal rag la yihahdo hebel reero aakhara wey laakiin kii mujrimka waxaa la dhihi nin adduun weyn aakhira ma ahayn watalqa albira samaad kala kulmin fiihi taacada xaysu shi'ta ma allaale meeshaa doontaba ma allaale meeshaa doontaba ahlu liimaani walkhayri markaa u timaado waxaad kala kulmi samafal oo tamshi waad socon fii manaakibihaa turuqdeeda casiizan adoo sharaf leh baad ku socon waxaad noqon kuwii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay hadduu addoon jeclaado muxuu sameeyaa jibriil buu samay uga dhawaaqaa jibriil buu dhawaaq inuu yuxibu fulaanan fa axibahu hebel waan jeclay jeclow jibriilla malaa'igtuu sheegi uma yuudacu lahu alqabuulu fi lardi taqwada waxaa kaloo ku gaarsiiyey hadduu cibaadada qofka ilahay taqwadiisa badiyo ilahay muxuu ballan qaaday kuntu samcahu aladii yasmacu bih wa basarahu aladii yubsiru bih wa yadahu alatii yabtishu biha wa rijlahu alatii yamshi calayha ama yamshi biha inay hadmaan riwaayada kida yamshi biha taasoo dhan maxaad ku gaartay watamshi fii maraakibiha uruqdii cibaadatawadaaaka uruqdeedaad ku socon caiisan adoo sharaf leh watajni alxamda wax lagu mahdi goosan fii maa qad qarasta wahaa tallaashay geedkii camalka taacada tallaashayna meel xamdigoo daarulxamdi ah beyt alxamdigii jannada lagaaga dhisayay oo kaleeta ah waa daarta aakharaad ka goosan adduunka haddii aad ku weywe adduunkana waxbaad ka heli daarta midhahaagiioo goosatayna aakharaad si fiican u goosano jannada iyo daalooyinkaasaad ku heli marka intaa kadib wuxuu wa an tal tucas bicaybi adigana hadda ceeb laguma yaqaan marka waxaan leeyahay tiradii waa inaga dhamaatay kalkaasaa ku dadaynaa berri unbaa laaban marka kusoo